bulshada ku nool degmada wajaleh oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya ayaa waxa ay ka cabanayaan koronto la-aan soo wajahday iyagoona sheegay in muddo sagaal maalmood ah aysan haynin wax koronto ah arrintaas oo ay tilmaameen inay saameyn ku yeelatay islamarkaana ay joogsadeen lacagihii isgaadhsiinta ee taleefanada la isugu dirayay taas oo caqabada ku noqotay bulshada ku nool degmada wajaleh oo ka mid ah dhulka ay gumaysiga ku haysato dowladda xabashida waxaana mid ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada wajaleh uu ka waramayaa dhibaatada xooggan ay ku hayso koronto la-aantan ay wajahayso degmada wajaleh isagoona intaasii raaciyey in dowladda xabashida waqti sii horreeyey ay xirtay bangiyadii ku yaalay magaalada wajaleh waxaa muddo ilaa sagaal beri aada go-an gaarsiintii telefoonada ayaa ka go-an wajaale dadka deegaanka saamayn ballaaran ayay ku yeelatay waxaa jirta dalkan etoobiya lacagta birta ah ee etoobiya dalka gudihiisa ayay kootarbaan ku tahay oo maanta wajaale haddaad jilid la tegasoo kaga soo adeeganaysa amase wajaale lala imanayo waa lagaaga qaadaya keelihii lagugu arkaba markaa waxaa la isticmaalaa maxaan ku idhahdaaye edil iyo de waxyaalaha yaryare noocaasa adeega kaafeda laydhaa kuwaasina markii ay go-een telefoonadii la jaray way raaceen saamayn ballaaran bay ku yeelatay wax la kala iibsanayaa ma jiro wax gaari la raaci karayaa mid dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya ayaa waxaa bulshada ku nool dhulkaasi ay wajahaan dhibaatooyin kala duwan oo uga yimaada ciidamada xabashida dowladda etoobiya iyo askarta liyuu booliska ee ay xabashidu ku adeegato iyadoona marar kala duwan deegaanada dhulkaasi laga soo calaamadeeyey dhibaatooyin kala duwan oo ka dhan ah bulshada soomaalida ee ku dhaqan dhulkaasi ku hoos jira gumaysiga xabashida kuwaas oo isugu jiray dil dhac iyo boob lagula kacayo hantida bulshada